degmada dhoobley ee gobolka jubada hoose oo ah magaalo xuduudeed islamarkaana ah mid ku wanaagsan ganacsiga ayaa xilligan waxaa ka jira fursado badan oo dhanka ganacsiga qaar ka mid ah aqoon-yahanada degmada dhoobley ayaa ganacsatada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsi ee ka jira degmada maadaama ay tahay magaalo soo koraysa islamarkaana ku taala goob istaraatiiji ah magacaygu waa cabdiqan cabdullahi xajir waxaan uga baaqila ganacsatada waxaan leeyahay inaad aamintaan horta wadankiina horta aan aad u rajaynayaa qofka markuu wadankiisa aamino markaas ka go'i kartaa inuu maalgeli maalgelin u bilaabo obley ganacsigeeda waa meelaha hadda inta badan soomaaliya isha lagu hayo meelaha ugu badan isha lagu hayo waxaana keenaya istaraatiijigeeda iyo xuduudda wadanka dariskan nahay ii sheegay taasaa keenaysa inay boomin samayso iyo baaxadin samayso ganacsato waxaan leeyahay soo maalgashta oad ku tanaadaysaan oad ku horumaraysaan annagana waxaan waxaa weyaan ii sheegay waxaan leenahay soo dhowaada ganacsigiina waxaa weyaan ii sheegay ganacsiyo badan oo badanaa la abuuri karaa hotel bas ma aha ganacsiyo badan baa dhowley ka bannaan ganacsiyo badan baa soomaaliya ka bannaan kambanida hala keeno magacayga cismaan cabdulaahi cabdi allah markay magaalada saan u kacayso fursado badan oo business iska bannaan ama mid dhisma ha noqoto ama mid medical ha noqoto ama mid dhismo oo degaanba ha noqoto fursado badanaa ka bannaan waxaa arkaysaa ninkii qol ama laba dhisto inuu calaa qol ku heli karo konton ama ka badan oo doolar ku heli karo calkiisa qol uu dhista marka fursadooyinkan businesska aaday u badan tahay dhobley dhinac kastaale midicol hadday noqotay ka bannaan tahay hadday dhismo noqotay ka bannaan tahay electroniya ka bannaan tahay marka meelo badan oo ka bannaan oo gaababaa jiro oo ama bokosugay ama jeeb la-aan ay keenayso ama magaalo baraarugsanaan la-aan ay keenaysaa iska jirto hadday noqoto baaqid ama bulsho waxaan la wadaagi lahaa in nafaasyo bannaan ay ka bannaan yihiin magaalada qof kastoo marka ama soomaaliyeed ama degaan u ah degaanka marka waxaan ku baaqi lahaa inay fursadahan ka jiro inay soo buuxiyaan aan ugu baaqi lahaa shakhsiyan magaalada dhowbley ayaa ah magaalo sanooyinka u dambeeyey samaynaysay horumarro ballaaran oo dhanka ganacsiga iyo sidoo kale dhismayaasha taasi oo soo jiidatay ganacsato badan kuna dhiiraday inay maalgashiyo kala duwan ka sameeyaan degmada